faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
sheekh abdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado qodobadaysa kuwaas aakay ugu dooron sheer la isugu yaaray madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir oo kulan ka yeeshay amniga magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland oo kulan la qaatay xubnaha puntland ku matela aqalka sare madaxweynihii hore ee dalka oo si kulo lagu hadlay xaaladda magaalada muqdisho maamulka puntland oo cabasho ka muujiyey guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe madaxda maamulka hiirshabelle oo kulan la qaatay sheekh shariif sheekh axmed taliyaha ciidamada xooga oo qaabilay wafdi ka socday dalka masar maamulka hiirshabelle oo dalbaday gargaar deg deg in loo fidiyo dadkii ku barakacay dagaaladii ka dhaca gobolka shabeellada dhexe qodobada caalamka madaxweynaha tanzaniya oo cafis u fidiyo kumanaan maxaabiisa iyo ugu yaraan toban qof oo ku dhimatay iska hormaad ka dhaca dalka yaban
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhda ay ku aastaysantaha labaatan iyo sideedda bisha afaraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warkaas akanigoo mahad ayaa soo saaray lana socodsiinayo cumar saxiife ayaa farsamaynaya kusoo dhawaada qodobadii maqasheen oo fidsan madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa shir wadatashi waxaa isugu yeeray madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada shirkaas oo ka dhici doona magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ahna caasimadda maamulka puntland madaxweynaha puntland oo shir jaraad ku qabtay magaalada garowe ayaa sheegay inay shirkaas uu dhici doono labada bishan may islamarkaana ay isugu imaan doonaan madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada shirkaas ayuu sheegay in looga hadli doono xaaladda dalka sidoo kalena qodobo kale oo ka mid yihiin qaabka ay u wada shaqayn doonaan madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo magaca guud ayna wada qaataan islamarkaana shirkaasi uu noqon doono mid lagu gorfayn doono daba eegista dastuurka iyo muddada uu dalku gaarayo doorasho qof iyo codas iyo sidoo kale qaybsiga khayraadka dalka iyo nidaamka garsoorka
oo ay yeesheen xubnaha dowladaha dowladda dhexe xubnaha ka ah iyo wada tashi lala sameeyey madaxda sare ee dalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa laysla gartay maadaama tabashooyin puntland siday u qabto si lamida galmudug ay u qabto sida lamida inay hirshabeelle u qabto si lamida koonfur galbeed u qabto si lamida ay jubbaland u qabto haba kala duduwanaadeen duruufaha iyo xaaladaha ay ku kala nool yihiin si taas xal loogu helo oo qof walba tabashadeeda la helo waxaan soo jeedinay guud ahaan dadkii meeshaas jooga laislana gartay in la yeesho shir wada tashi ah shirkaas wada tashigaana uu ka dhaco magaalada garoowe oo shirkii xilligii caleemasaarka aan ku baaqnay wuxuu ahaa shir diba heshiisiin ah oo stakeholderska ama dadka dane ee soomaaliya oo dhanka qaybaheeda kasoo qayb galaan maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinaya iyo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala aragti duwan yahay waxaan ka door bidnay in marka horeeto shir kooban oo wada tashiya uu dhaco bishaan soo socota may labadeeda ilaa iyo inta ku filan oo aan badnayn oo runtii aan rajaynayn inuu ramadaanka ka hor uu dhammaado shirkaas inuu noqdo shir wada tashiya ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland sidoo kalena ay ka soo qayb galaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowr jeer shirar wadatashiya isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada hase yeeshee ay ka biyadiideen waxaana weli la ogeyn inuu qabsoomi doono kulankan uu isugu ku dhawaaqay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa kulan ka yeeshay aaladda amniga magaalada muqdisho duuqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow ayaa sheegay in maamulka iyo shacabka gobolka ay ka go-an tahay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen qorshayaasha lagu dardargelinaya amniga caasimadda dalka injineer yariisow oo shir guddoominayay shir ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga mudane maxamed abukar islow ducaale taliyaasha ciidamada ammaanka iyo gudoomiye ku-xigeensha waa gudoomiye ku-xigeenada gobolka iyo khubaro ka socota xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa xuseen in muhiima ay u leedahay wada shaqaynta dhinacyada kala duwan ee ammaanka in sida lagama maarmaan ay u tahay dardargelinta istaraatijiyadda amniga iyo daris wanaagga sidoo kalena ay ciidamada lagala shaqeeyo xaaladda amniga iyo gaar ahaan midda muqdisho guddoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale si dardargeliyey in hay-adaha ammaanka ay u adeegaan wada shaqaynta dhanka amniga ay la leeyihiin bulshada degmooyinka taas oo muhiim gaara u leh xasilinta caasimadda dalka waxaan xaqiiq ah inaan weli jiraan caqabado dhinaca ammaanka iyo guula wax ku oola oo laga gaaray muddooyinkii lasoo dhaafay kuwaas oo aan la yarayn karin balse haddii aan si xoojinaa dadaalkeena iyo wada shaqaynta aan la leenahay bulshada degmooyinka ay hubaal tahay inaan guulaysan doono xasilinta caasimadda lafdhabarka u ah deganaanshaha guud ee dalka ayuu yihi guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in kulamo ay isku weydaarsan doonaan xoojinta wada shaqaynta ammaanka sidoo kalena ay dadaal dheeriya la gelin doono inuu kor loo qaado wacyigelinta bulshada ee muddooyinkii lasoo dhaafay si huflaan leh ula shaqaynaya ciidamada ka howlgala magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan la qaatay xubnaha ku matala maamulka puntland aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dane ayaa si kulalo ayaa kulan la qaatay madaxa madaxtooyada magaalada garowe qaar ka mid ah sanatarada maamulka puntland ku matela aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana kulankaasi ku helinaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cusmaan karaash kulanka oo ujeedkiisu ahaa iyo gundhigiisa in xoojintaasi guud ahaan xaaladda dhanka wada walba ee soomaaliya si gaar ah ahaan maamulka puntland arrimaha siyaasadda soomaaliya hirgelinta nidaamka federaalka dhammaystirka nidaamka loo marayo dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalka iyo arrimo kale madaxweynaha puntland ayaa ka warbixiyo kulanka muhiimka oo la qaatay sanatarada waxaan caawa kulan la yeelanay aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka xubnaha aqalka sare ee ku matala maamulka puntland dood dheer iyo isla falaqeyn aan ka yeelanay xaaladda dalka meesha uu marayo puntland iyo waxa la gudboon sidaas darteed ayaan doonaynaa inaan la wadaagno bulshada puntland gaar iyo kuwa soomaaliyeed walwalka aan ka qabno habka siyaasadeed iyo dalka loo marayo madaxweynaha puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku ay dardardhac badan ay ku qabto dastuurka dalkaanan sidoo kalena uu sheegay inaan xubnaha maamulka puntland ama dowlad goboleedyada aan wadatashi laga gelin waxa ay dowladda go-aaminayso madaxda maamulka hiirshabeelle ayaa kulan la qaatay shariif waa sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha maamulka hiirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha hiirshabeelle ayaa waxa ay magaalada muqdisho kulan kula qaateen sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore soomaaliya maxamed cabdi waare cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo maxamed cali caadle ayaa sheekh shariif kala hadlaya amniga deegaanada maamulka hiirshabeelle waxayna ka wada hadleen guud ahaan xaaladda oo hadda ku sugan yahay maamulka hiirshabeelle iyo sidii sida dhaqaalaha ammaanka iyo sidoo kale duba heshiisiinta sheekh shariif sheekh axmed ayaa madaxda maamulka hiirshabeelle waxa uu kulan oo kula kulmay magaalada muqdisho u ballan qaaday inuu dhowaan uu tegi doono magaalada muqdisho waa magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hiirshabeelle ayna isla gorfay doonaan qodobo dhowra sida hadalka u dhigay taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa qaabilay wafdi ka socda dalka masar wafdi ka socda wasaaradda gaashaandhigga dalka masar ayaa soo gaara magaalada muqdisho kulanna la qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka kadib markii xafiiskiisu ku qaabilay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ee dhanka ciidamada iyo sidoo kale iskaashiga buuxa ee loga laga sameeyey dowladda masar ee ka qayb qaadanayso tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeyo gaas daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaa ka warbixiyay kulanka waxyaabaha ay isla soo afgarteen wuxuuna uga mahad celiyo dowladda masar kaalinta ay ka qaadanayso tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliya wafdigan uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi waaxid cisaad ibraahim ayaa waxay imaanayaan kusoo aadeysaa magaalada muqdisho xilli u dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dalka masar ama madaxweynaha dalkaasi masar oo kala hadlay in dowladda masar ay tababar u fidiso ciidamada soomaaliya maamulka hiirshabeelle ayaa dalbaday in gargaar loo fidiyo dadkii ku barakacay dagaaladii ka dhaca gobolka shabeellada dhexe wasiirka wasaaradda daba-heshiisiinta maamulka hiirshabeelle cabdixakiin cali nuur iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa dhowaana booqasho ku marayay deegaanada lagu dagaalamay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ku baaqay in gargaar bini-aadinimo loo fidiyo dadkii halkaasi ku barakacay wafdigan oo safar dhulka ku mariyay ee deegaanka boordheer qodoor xaaji cali iyo raaga ceele iyo deegaano kale oo hoostaga degmada cadale iyo warshiiq ayaa sheegay inay la gubay qaar ka mid a tuulooyinka dadkaasi ay deganaayeen halkaas oo ku sugnaayeen ay ku sugan yihiin dad macluul layl daran wuxuu dowladda federaalka maamulka hiirshabeelle iyo beesha caalamka ka codsaday in gargaar deg dega lala soo gaaro dadkaasi halkaasi ku barakacay oo ay isugu darsameen daruufo nolol xumo halkaasi ku haysata wasiirka ayaa intaasi waxa uu ku daray inay la kulmeen qaar ka mida culimmada waxgaradka waxauna sheegay inay ka wada hadleen sidii loosii dardar gelin lahaa wadahadaladii nabadgelyada laga hadlayay oo u dhexeeyay labada beelood halkaasi ku dagaalamay mudane cabdixakiin cali wasiirka dub-heshiisiinta ee maamulka hiirshabeelle ayaa sheegay inay dadka halkaasi ka soo barakacay ee ay doonayaan inay ku laabtaan deegaanadaasi hore ayga soo barakaceen balse inta ka horeysa loo baahan yahay inay si foolfoola isku soo hor fadhiistaan waxgaradkii culummada iyo cuqaasha labada dhinac si loo soo dhammeeyo ama loo soo gebagabeeyo diriirta ku dhex martay beelaha halkaasi wada dega halka warkaa ka dhagaysanayseen dhegaystayaal waa raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaca hartis goorle waxaad maqli doontiin akhbaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
halkan akhbaraadka caalamka milatariga dowladda yaban ee qaramada midoobe aqoonsanta iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ay dowladda iiraan taageerta ayaa la sheegayaa inuu ku dagaa dagaal ku dhex maray gobolka tacsis ee galbeedka dalkaasi sarkaal ka tirsan hay-adda ammaanka ee dowladdaasi ayaa waxa uu la hadlay wakaaladda wararka dalka shiinaha ayaa sheegay inuu dagaalkaasi uu shalay ka dhacay gobolka tacsis islamarkaana lagu dilay toban qof oo lagu dhaawacay toban iyo kalena labada dhinac ayaa waxaa lagu isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan bartamaha magaalada taasis ayaa haatan waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda halka duleedka magaaladaasna ay deegaanada ku hareereysan ay weli xoog ku leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta iyagoona haysta inta badan gobolka waqooyi dalkaasi oo ay ku jirto caasimada dalkaasi yaban ee sanca ugu dambeyntiina wada hadallo oo lagu tilmaamay kuwo qodo dheer ayaa waxa ay u socdaan kooxda mucaaradka ee ka banaanbaxaya dalka suudaan iyo golaha militariga dalka suudaan waxaana carabka lagu dhuftay inay labada dhinac ay ka wada ka wada muuqatay inay heleen rabitaanka shacabka waxauna intaasi lagu daray in arrimo looga baahan yahay militariga dalka suudaan ay sheegeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay maamulka dowladda ay dalkaasi ku wareeji doonaan dalka dadka rayidka ah dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waan la socodsiinaya anigoo mahad nuure axmed ah cumar axmed ibraahim suxayfi uu farsameynaya tan iyo intaan warkan mid la mid aanu ku kulmi doono sidaasi waxaanu ku dhaafaynaa nabadgelyo
uxud optical and pharmacy udub